asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka caweysin ee caawa iyo darjir barnaamijka waxa uu dhegeystayaal uu caawa idin kaga imaanaya xarunta darjir ee boosaaso anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socodsiinaya waana habeen talaada oy arbaco soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka februaayo sanadka labada kun iyo toddoba iyo toban qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee puntland marxuum cadde muuse oo maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada boosaaso qaybaha kala duwan ee bulshada iyo labada gole ee xukuumadda iyo siyaasiyiin ka qaybgalay aaska hanti dhowrka dowladda federaalk soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamay heshiiska somalilan ee dowladda imaaraadka carabta ee u ogolaanaysa inay saldhig ciidan ay ka furato berbera wasiirka amniga puntland cabdi xirsi cali karjab oo maanta soo gaaray puntland kadib markii muddo shan bilood uu ku maqnaa caafimaad dibadeed darajirna uga warramay xaaladiisa caafimaad guddiga gurmadka abaaraha puntland oo ka warbixiyey xaaladda abaare ee deegaano ka tirsan gobolka mudug mas-uul hore iyo dadweynaha magaalada puuhodle oo ka hor yimid eedeynta cali khaliif dhowaan oo u jeediyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya wasaaradda deegaanka iyo hay-adda care international oo mashruuc design ah ka bilaabay magaalada garowe ee caasimada puntland qodobadaas iyo qodobo kale oo xiise leh ayaan barnaamijka caawi daljir aynu idinkugu soo gudbin doonaa lixdanka daqiiqo ee foodan ugu soo haysa anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socodsiinaya u diyaar garowa mar kale iyo barnaamijka caawi daljir idinkoo naga dhegaysanaya xarumaha daljir ee ku baahsan gobolada puntland qaybo ka mid ah somalilan bariga etoobiya galmudug xebaha dalka yeman xebaha dalka cumaan iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan hoyga internetka aynu ku leenahay ee radio daljir dot com aynu ku bilownay barnaamijka dhegeystayaal qodobka ugu horeeya madaxweynihii hore ee puntland marxuum cadde muuse ayaa maanta aas qaran waxaa loogu sameeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyadoona madax kala duwan iyo qaybaha bulshadana ay ka qayb galeen aaskaasi qaran madaxweynihii hore ee puntland cadde muuse ayaa lagu aasay qabuuro ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso kadib markii toddobaadkii hore uu ku geerooday dalka isutaga imaaraadka carabta waxaana diyaaradda wadameedkiisa ay soo cagdhigatay garoonka diyaaradaha boosaaso abbaarihii sagaalkii saac ee subaxnimo labada gole ee xukuumadda puntland oo ugu horeeyay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas afhayeenka baarlamanka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin hore oo xilal uga soo qatay soomaaliya ayaa ka qayb galay aaska uu ku jiro ra-iisul wasaaraha xukuumadda wakhtigeeda uu dhacay cumar cabdirashiid xasan haykal ayaa warbixintan inooga diyaariyay aaska iyo sida uu dhacay
aaska madaxweynihii hore ee puntland cabde muuse xirsi oo ahaa mid loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay madax ka socotay dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xilhayntiisa dastuuriga ay dhammaatay ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo isugu jiray golayaasha dowladda federaalka madax sare oo ka tirsana puntland sida madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo ku-xigeenkiisa guddoomiyaha baarlamanka iyo madaxda dhaqanka ee puntland inta aan la aasin madaxweynihii hore ee puntland cabde muuse xirsi ayaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka odayaal dhaqameedka iyo nabadoonnada culimaa udiinka waxay halkaasi ay ka jeediyeen khudbad ay kaga hadlayeen aqoonta ay u lahaayeen cabde muuse xirsi allahu naxariistay madaxweynihii hore ee puntland waxayna intaasi ay raaciyeen taxsida la xiriirta geeridaasi waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay sheekh daahir oo cabdi oo ka mid ah culimaa udiinka puntland
allah unaxariisto cabde muuse maamulku sidiisa waa dhib badan yahay qabriga iyo maamulku dhib bay isu yihiin haddaan sidii la rabay wax loo fulinin markay cadde madaxweynuu soo noqday ummaddana wax ka xukumay dhanwa maamul soo qabtay madaxweyne ahaa xil la qaaday maantana ilaahay la kulmay horta intiina meesha joogta cadda saamaxa intiina halka joogta cadda saamaxa inta kaloona dhegaysan doonta oo dadku xilka u hayay ah oo soomaalida kale waxaan ka dalbanaynaa inay iyaguna saamaxaan nebiga sala alla ala salam wuxuu yidhi walaalkiin u istikfaar dalba waxaanad u weydiisaan ilaahay inuu ku sugo maaragtay qowlka haabitka ah marka cadda ilaahay waxaan u baryaynaa allah u dembi dhaafo bismi illaahi araxmaani araxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaynu isugu nimid maantay bannaankan
qorraxdu kulushahay inaynu ka qayb qaadano aaskii allaha u naxariistay maxamuud muuse xisiid oo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii ee, soomaaliyeed ee gaar ahaan soo hogaamiyey puntland Een, ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu u naxariisto waxaan ka tacsiyadaynayaa geeridii maxamuud muuse xirsi oo maanta geedkiisii ina horyaal ilaahay waxaan ka baryayaa isagaa qafuuru raxiina innaguna dad islaam aynu nahay ilaahay waxaan ka baryayaa xaqa uu ku leeyahay inuu ku masaabaxo ilaahay waxaan ka baryayaa xaqa bili aadanka inuu ka bixiyo ilaahay waxaan ka baryayaa xawlkii nebiga inuu ka waraabsho ilaahay waxaan ka baryayaa xisaabta inuu u fududeeyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qabriga u nuuro ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qiyaamaha u shafeeco ilaahay waxaan ka baryayaa su-aasha xaqa ah in ilaahay waafajiyo baan ilaahay ka baryayaa ilaahay su-aasha xaqa ha waafajiyo ilaahay su-aasha xaqa ha waafajiyo ilaahay su-aasha xaqa ha waafajiyo بسم الله الرحمن الرحيم آه إن شاء الله إلهي وحوغا برينا جرال عبد oo maanta halkaan maaragtay xafaladii aaskiisa loo joogo in ilaahay jannadii ka waraabiyo in ilaahay jannadii ka waraabiyo in ilaahay u dambi dhaafo in ilaahay u dambi dhaafo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsun daa'iqat lmowt walaalkeen maxamuud muurse xirsi jenaraal cadde oo maanta aynu jinaasadii aynu ku sagootiyeynay aynu halkan isugu nimi waxaan leeyahay ilaahay sidii jannata firduus ha geeyo ilaahay weynaha qabriga ha u nuuro
anigoo ku hadlaya labada gole ee baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare wakiilna ka ah guddoonka labada aqal waxaan si weyn uga tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan u tacsiyeynayaa eheladii iyo qooskii iyo asxaabtii uu ka tegey walaalkeen allah ha u naxariisto cadda muuse tilmaamaha la bixiyey waa sifaadka nebiga laga soo xigtay ee la yidhi xukunka wuxuu ka dhacaa arlada dusheeda intii hadda iga horraysay iyo inta ay maqlaysaa ama taagan waxay ku sifeeyeen inuu ahaa nin wanaagsan
ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin xaaji cumar camey cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaaraha xilhiintiisa dastuuriga ay dhammaatay iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd cali maxamed gedi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ilaahdow intii igu horraysay ducadoodii tanaan u duceeyey iyo madaxda soo socota ee ducayn doonta ilaahdow noo aqbal adaannu halkaa kuu taagannahay waxaan u taagannahay inaannu ducaynaa maxamuud muuse xarse ilaahdow hanugu qadina noo aqbal intaa haddii aan ducada ku dhaafo waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan nin qaran buu ahaa qaranka wuu soo shaqeeyey puntland wuu soo shaqeeyey qoysna wuu soo shaqeeyey saddexdaa qayboodba waxaan rabaa qolo walba inaan uga tacsiyadeeyo waa idinka tacsiyadaynayaa khaasatan waxaan u tacsiyadaynayaa eheladii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday samriye imaan baan idinkana idin leeyahay ducadeennana ilaahay ha aqbala isaga qaadirahe wabilaahi towfiiq Eh, waxaan jeclay inaan kusoo dhaweeyo madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne kusoo dhawow
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون Een, waxaan anigoo ku hadlaya magaca shacbiga iyo dowladda puntland raba halkaa inaan uga tacsiyadeeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan iyo gaar ahaan reer puntland Een, madaxweyne cadda muuse ee wuxuu ahaa sida la sheegay ee intii igu horreysay ay qiraysay qof wanaagsan qof ummadda soomaaliyeed dhammaantood ay jecel yihiin marka intaasaan kusoo gabgabaynaya insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu waxaan kusoo wada dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka
waayo bismi illahi raxmaan raxiim ina lilah wana ilahi raajicuun waxaan marka hore marxuunka ugu ducaynayaa sunnadii raxmaan ilahi ka waraabiyo in uu wixii dembi ahaa ilaahay uga cafiyo mas-uuliyadda sideeda waa adag tahay marxalado adag ayuu qofka mar kasta go-aan ku qaataa in wixii khalad uga dhacayna ilaahay u cafiyo intii wanaag uu ka shaqeeyo sidii la sheegay nowdoon buu ahaa ka shaqeeyey in uu dalka kan iyo deegaanka kan dowlad goboleedka puntland labadaba in markasta ay horumaraan wixii wanaag u geysan ilaahay jannada xumo ha ku abaalmariyo runtii hadda wuxuu ahaa nin soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed markasta daneeya labadii marow aniga mas-uuliyadda aan qaadayna runtii markasta tala iga siinayay habkaan dalkaan lagu soo celin karo nabadiisa iyo wanaagiisa waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo eheladii iyo qaraabadii uu ka dhintay janadii raxmaan ilaah ka waraabayo waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo ciidamada qalabka soomaaliyeed wuxuu ahaa saraakiishii ugu horeysay ee wax ka dhisay ciidanka qaranka soomaaliyeed allah u naxariistay madaxweynihii hore ee puntland maxamuud muuse xirsi cadde ayaa waxa uu ku geeriyooday dalka isutaga imaaraadka carabta ah bishan aynu ku guda jirnay sideedeeda sanadka laba kun iyo toddobiyo toban waxaana uu u geeriyooday xanuun muddo uu halkaasi ugu jiifay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun kula nafsin daaqata mowt xasan haykal idaacadda daljir boosaaso
qodobka xiga hantidhowraha qaranka ee dowladda federaalka soomaaliya nuur faarax jimcaale ayaa sharci darro waxa uu ku tilmaamay heshiiskii somalilan ee la gashay dowladda imaaraadka carabta kaas oo u ogolaanaya in saldhig ciidan ay ka furato magaalo xebeedka berbera ee somalilan hantidhowraha qaranka nuur faarax jimcaale oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax laga xumaado in dowladda imaaraadka carabtu ay la gasho heshiis somalilan oo uu sheegay in ay tahay maamul ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya hantidhowraha sidoo kale waxa uu shaaciyey in xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ay wax ka ogaadeen heshiiska ay wada galeen maamulka somalilan iyo dowladda imaaraadka carabta ok bismi illahi raxmaan raxiim akheerta waad salaamantihiin shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay heshiiska la sheegay in military base uu imaaraadku leeyahay lagu siinayo dekedda berbera arrintaasi waxa weeye waxay deegaanka ama muxuaha mandaqada ay ku keenaysaa culays culayskaas oo qayb ka ah nabadgelyo la-aan iyo xasarad iyo tii dhaqan dhaqaale sababtoo ah tusaale ahaan meesha ugu hooseysa reer saaxil dhibka soo gaaraya waxay tahay meeshaasi ma noqon doonto waxay noqon doontaa meel military man wax kale ka caagan dadkii ka shaqaysan jiray oo maalinlaha alyuumka ka heli jiray dhib baa ka soo gaaraya guud ahaan reer somalilan dhib baa soo gaaraya ee, dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto dhib baa soo gaaraya ee, xaalad abuur iyo xasaradna ee, uma baahna ee, mandaqaddu waxa weeye shalay waxay ahayd d b wo maanta waxa weeye waa military base waxaan halkan rabnaa shirkan jaraa'id innagoo ka faa'iidaysanayna in aan u jeedino eedayn ee, iyo ee, in ay ka waantowdo dowladda ee imaaraadku kala qaybinta kala qoqobka iyo xasarad oogista ay ku wado ee, geyiga soomaalida guud ahaan gaar ahaan ee, berbere hadda waxa weye waa markii labaad oo heshiis ee, gacan kurrimis ah oo hoteelada ee, imaaraadka dad shakhsiyaada ama dowladda federaalka ka mid a ama dowlad goboleedka maamulka somalilan ka mid ah ay hadba heshiis la soo seexanayso heshiiskii oo mar walba qabyo qoraal ah oo aan dadka la wada tusayn heshiisku hadduu xalaal yahay ma heshiiskii oo dhammaystiran la bablishgaray oo dadka la tuso ay qusayso maxaa buuq iyo qaylo iyo sawaxan loo samaynaya maxaa keenay in ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogtaba ee, muxuu ahaa dhib iyo xasarad intay ku filan way soo heshay ee, hantideeda maguurtada ah iyo dhaqaalaheeda in la cuuriyaamiyo ee, imaaraadku si ay dhaqaalahooda u kobco ayay waxay samaynayaan dhaqaalahaan cuuriyaaminayaan ummaddii soomaaliyeed oo leh deked dekado iyo eerboorro ballaaran waxaa cajiib ah in dowladdii aanu saaxiibka ahayn ay soomaaliya dhib ku hayso imaaraadku waxaan doonaynaa inay ka waantoodo heshiisyadan ee, gacan kurribiskaana ay ka dayso oy mar walba duulaanka qaawan soomaaliya ku soo qaadayso ee, dha- habka dhaqandhaqaale ma waafaqsana habka dhaqandhaqaale waxaysan u waafaqsaneen oo rabtid u yahay heshiiskan heshiiskan looma beratamin heshiiskan recruitment laguma samayn heshiiskan recruitment life cycle ma marin wax allaale iyo waxa heshiiskan ku qoto maaha sharci maaha transparency maaha cid accountable u ahni ma jirto mar waxa weeye laba ruux oo federaalka ka tirsan baa lagula shirayaa dubay waxaa la leeyahay heshiis baanu la gallay ee, dekedda berberaha haddana laba saddex ruux ah waxaa lagu shirinayaa imaaraadka waxaa la leeyahay dekedda berberaha kala shiray reer saaxil reer somalilan iyo soomaali guud ahaan ee, waxay arrintani ku keenaysaa caqabad hab dhaqan dhaqaale iyadoon laga eegayn iyagoon laga eegayn ee, cost benefit analysis maxaa dadka iyo dalka dan u ah maxaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan dan u ah maxaa gaar ahaan reer saaxil dan u ah iyadoon laga eegayn baa laba saddex ruux heshiis dadban oo qabyo ah oo mar walbaaba afar lix to- albeej ah oo laga soo reebay warqadihii ee, la saxiixday iyo ee, muxuu ahaa ee, le- letterheadkii baad arkaysaa la wareejinayo la shirkadgaraynayo khaa'inad iyo musuq maasuq baa ku jira dowladda imaaraadkana inay ka waantoodo qaladka qaawan ee ummadda soomaaliyeed kula kacayso ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto way ka foojigan tahay qaladaadka qaawan ee imaaraadku ay samaynayaan imaaraadku waa inay ka waantoobaan dhaqankan guracan ee ay samaynayaan waxaan kaga ixtikoonaynaa jaamacadda carabta iyo u n-ta in imaaraadku violation uu ku samaynayo oo wadammadii deriska ahaa oo bahwadaagta ahaa oo ama bad iyo deegaan wadaagay samaynaya waxaa kaloon anoo ka faa'iidaysanaya shirkan jaraa'id aan ka hadlayaa waxa weeye ee, duulistii hawada soomaaliyeed laba raadiye kambiniye haysta ayaa waxay ku haystaan duulistii hawada soomaaliyeed ee kenya nairobi waa ayaan daro hay-adaha ku shaqada leh inay nagala shaqeeyaan sidii hawadii soomaaliyeed dib loogu soo celin lahaa hadda shirkad kii ee maxaa layidhahdaa ee indiya ah baa codsatay in ayada kontraktiga kenya lagu haysto oo hawadii soomaaliyeed qayb laga siiyo shirkadihii iskaama iyo hay-adihii ay qusaysay meeye may ka hadlaan waxaan doonaynaa innagoo ilaalinaynaa qarannimadii soomaaliyeed innagoo ilaalinayna hantidii maguurtaha ee soomaaliyeed in ku-tagrifalka iyo musuqmaasuqa beexsan ee hawadii iyo badihii soomaaliyeed lagu hayo hay-adihii ay qusaysay ee iska kaashadaan oo ina garab istaagaan baan cudsanaynaa ummadda soomaaliyeedna baaqaan u jeedayna waxa weeye dhulkiinnii iyo badihiinnii iyo hawadiinnii duulaan baa lagu yahay iskaashi iyo waxwada qabsi iyo wadajir baana lagu difaaci karaa fadlan cid alle cidday khusaysaa inala soo xidhiidho aanu arrintaa ka dagaalno asalaamu calaykum lug bay ku leedahay mana sii balballaarinayo dowladdii wakhtigeedu hadda dhammaaday madaxdeedii baa lug ku leh dowladda imaaraadka aniga qoraal waxaan u qoray arrintii hore oo d d wol uu lahaa waxaan kula wareegayaa dekedda berbera saaxil waa markii labaadoo lagu duulayo somalilan madaxda joogtaaye hadday somalilan shacabkeeda ay u turayso heshiisyadan gacanku rimiska ah oo qabyada ah oo musuq maasuq ah ummaddooda in ay u hoosaasiyaan in dhaqaalaheedii iyo shaqola'aanta baahsan iyo dhibaatada baahsan shirkadaha ku wada ay la soo gelayaan heshiisyada qabyada ah inay ka daayaan weeye maanta waxaa ummadda ugu dhib badanaya heshiiskan reer saaxil baa ugu dhib badanaya dadka reer somalilan iyo soomaali o dhan waxaan u jeedinayaa in qarnigan iyo wakhtigan hadda lagu jiro aan heshiis hoosaasis ah waafaqsanayn qawaaniinta iyo shuruucda heer caalami la burikuur garayn ma tender la geliyo hadduu waxani uusan musuq maasuq ahayn maa loo tartamo waxa weeye shaqola'aan baahsan iyo caqabado badan oo hoos yaalla ayuu koosgaraynayaa heshiiskan nuur faarax jimcaale hanti dhowraha guud ee qaranka ee dowladda federaalka soomaaliya ayuu kaasi ahaa qeybaha hore ee barnaamijka caawi daljir ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso wasiirka amniga puntland cabdi xirsi qarjab ayaa maanta dib ugu soo laabtay puntland kadib muddo shan bilood oo arrimo caafimaad ugu maqnaa dalka indiya wasiir cabdi xirsi qarjab ayaa la socday meydka madaxweynihii hore ee puntland marxuum cadda muuse ee maanta aaska qaran lagu sameeyey magaalada boosaaso cabdi xirsi qarjab wasiirka amniga puntland ayaa markii uu soo gaaray magaalada boosaaso waxa uu waraysi gaara uu siiyey radio daljir isagoona ka warramay xaaladiisa caafimaad ee xilligan iyo nabadgelyada puntland cabdifataax cumar geedi ayaa wasiirka waraystay waxaana marka hore uu weydiiyey xaaladiisa caafimaad iyo iminka sida uu yahay bismi illaahi raxmaani raxiim marka ugu horreysa waxaan salaamayaa dadweynaha reer puntland iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada golaha baarlamaanka isimada ganacsatada nabadoonnada iyo dadweynaha reer puntland meel kastoo joogaan waxaana ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi anigu muddo shan bilooda waxaan ku maqnaa caafimaad caafimaadkaasna ilaahay subxaana wa tacaala waa igu soo guuleeyey haddana dalkan dib ugu soo laabtay aad baana u wanaagsanay caafimaadkaygu fiican yahay qodobka kale waxaan rabaa dadweynaha reer puntland inaan hal arrina u soo jeediyo maanta waxayna haysta colaad iyo abaar waxaa la doonayaa labadaasba waxaan kaga bixi karnaa midnimo ayaa looga bixi karaa dadweynaha reer puntland inay gacanta isqabsadaan oo abaarta dhacday dadkeenna abaarta ku dhacdayna sidaynu maaragtay wax u siin lahayn oo jeebka gacanta u gelin lahayn oo hadda inta shaqaynaysa wayba shaqaysay inta kalena ay u gaarsin lahayn dal iyo dibadba in laga qayb qaato qodobka labaad waxa weeye colaad iyo abaar adduunka wax ka weyn ma jiraan labadan rabbi baa laga madan galaa tan kale dadka maaragtay xasilooni la-aanta ka wada puntland ama mararka qaarkood waxyaalaha xasiloonida ku xun samaynaya waxaan usoo jeedinay dadweynaha puntland ama dawlad ha haato ama ciidan ha haato ama ama nabadoonna ha haato ama isma ha haato dhammaan wadar guud in looga qayb qaato in maaragtay isku aragti laga noqdo arrintaas tallaabo cad aynu uga qaado si puntland awalba waxay ku soo cayshtay oo ku jiri jidhay midnimada puntland ayay ku jiri jidhay haddana midnimadeeda inaynu horey usu wadna ayaan rajaynaynaa waatay wasiir waxaan kaloo ku weydiinayaa dabcan muddo shan bilood aad tilmaantay inaad arrimo caafimaad u maqnayd wasiirka amnigana waad ahayd arrimo amni waa jireen maxaad xaaladda dalka kala socotay
aad baad u mahadsantahay weriye horta anigu waxa weeye dee nin caafimaad ku maqan baan ahaa markii aan caafimaadka caafimaad darradii ugu dhacaytana hawl qaran ayaa ku xanuunsaday ama ha haato anoo ku dhaawacmay oo dhaawacaas uu ii keenay in maaragtay dhiigkarka iyo sokortay degi weydo ama markii kale ha haato aniga madaxweynaha iyo wasiirro badan annagoo mudug joogna hawl qaran u aadnay howlo badanoo na soo foosaaray anoo ku dhex jira ayaa xanuunkaasi ugu dhacay alxamdulilahi rabbilcaalamiin aniga ka wasiir ahaan ee wasiirku hadduu maqan yahay wasaaraddu waxay leedahay wasiir ku-xigeen amniga ah waxay leedahay agaasimo guud waxay leedahay agaasimo waxyo waxay leedahay wasiiru dowlo ee amniga ah ee dee howlahaas iyagaa u xilsaarnaa anigana marmarka qaarkood intii aan fiicnaa wixii tala bixintayda waan u soo jeedin jiray in maaragtay dadaal amni la sameeyo dalka iyo midnimadiisana laga shaqeeyo iyaguna wix dee ay qaban kareen inay qabteen baan u malaynayaa ilaahay idankii haddana waxaa weeye waxaase sidaanu u dhammaystiri lahay falankeeda ayaan gelaynaa haddii ilaahay nabad keenay hadda tacsi baa lagu jiraa allah u naxariistay madaxweynaha reer puntland jenaraal maxamuud muuse xir sacad aduguna aqoon baad u lahayd bal maxaad ka xasuusataa aqoontii aad u lahayd cadda muuse intii uu madaxweynaha iyo ka horba cadda muuse aqoon dheerya baan u lahaa saaxiibkayna waa ahaa puntland keliya aanu cadda kuma banana ilaa iyo waxaa weeye muddo dheer baan isnaqiin ninkaas wuxuu ahaa nin muwaadin ah nin wuxuu ahaa janana soomaaliyeed nin boqora buu ahaa nin xabiib buu ahaa nin qofka gaajaysan hadduu arko la ooya buu ahaa nin maaragtay wax kasta oo maslaxadda ummadda ah oo loogu yimaado ama maslaxadda dalka ah oo loogu yimaado nimaan gacanta ka dhufsan buu ahaa nin waxa weeye wax badan oo tashiya qaata buu ahaa janan diyaarsan oo ummadda soomaaliyeed janankii loo soo diyaariyey baa ilaahay herjarannimo ku gaaray gubaratoore gobol buu soo maray odayaashii soomaaliyeed ee soo halgamay oo dowladnimada soomaaliya keenay buu ka mid ahaa markii dambena dadkii puntland inay cagaha dhigato oo xasilooni waa dhayala ay samayso sameeyey buu ahaa madaxweynaha markuu u noqday markii xataa confalanti puntland dhexdeeda ka dhacay in confalantigaa la dhameeyo cadda muuse raggii ka shaqeeyey buu ahaa isagoo diidaya wiilal soomaaliyeed ama wiilal reer puntland inaan dhigoodu isku daadan marka waxaan leeyahay dhammaan caailadii uu ka geeridiyo annagoo dhanba iyo reer puntland iyo soomaaliya oo dhanba waxaan leenahay ninkaas wuxuu ahaa halgamaa buu ahaa ilaahay ilaahay jinnadii ha geeyo ilaahay qabrigiisa ha waasiciyo ilaahay kitaabka gacanta midig ha uga dhiibo ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeedna waxaan u soo jeedinaya anigu aan ugu horeeya cafiya masaabax in la cafiyo qofka hadduu dhinto waa la cafiyaa in la cafiyo baan u soo jeedinayaa cid kasta oo reer puntland ay cafiso baan u soo jeedinayaa wasiir ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maydka madaxweynaha reer puntland allahu naxariistay cadda muuse dubay baa laga soo qaaday adiguna caafimaad hindiyaad u jirtay haddana isku diyaarad baad la socoteen arrintaas sidee ku suura gashay arrintaas waxay ku suura gashay markii aan ogaaday inuu la soo qaaday madaxweynaha maydkiisa ee tikirkaygii oo baa soo hormarsaday si aan uga soo qayb galo aaskiisa iyo diyaaradda dubay ka soo qaadaysa inaan la lug helo oo aan tacsida iyo iyo aaska madaxweynaha aan uga qayb qaato maadaama aan si gaara iyo si guudba aanu saaxiib ahayn madaxweynahaygiinu ahaa boqorkaygiina uu ahaa aqoon dheeri aan isu lahayn arrintaa awgeed ayaan tikirkaygii soo horumarsaday si aan aaskiisa uga qayb galo isagana saasaan u ima aan ula socda hadda meydka wasiir cabdi xirsi qarjab wasiirka amniga puntland ayuu kaasi ahaa guddiga gurmadka waraha puntland ayaa maanta shir jiraacid ay ku qabteen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay kaga hadleen xaaladda abaare ee deegaano ka tirsan gobolka mudug guddiga ayaa waxay sidoo kale ay sheegeen inaysan soo gaarin taageeradii maaliyadeed ay dowladda puntland ee horey ay ugu dhawaaqday guddiga ayaa sidoo kale sheegay in ay aad u lidato dadka xolodhaqatada ee ku dhaqan gobolka mudug shaafic cabdiqaadir warsame ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya guddiga gurmadka abaaraha gobolka mudug ayaa maanta ka hadlay xaaladda abaaraha heerka ay gaarsiisan tahay ee ka jirta gobolka guddigan uu dhowaan magacaabay guddoomiyaha gobolka mudug ayaa sheegay in ay dowladda puntland ka gaabisay wax ka qabashada xaaladda abaaraha ee ka jira gobolka islamarkaasna aysan bixin dowladda puntland taageeradii maaliyadeed ee ay dowladdu ku dhawaaqday guddiga ayaa sidoo kale sheegay in aysan hay-adaha degan gobolka mudug aysan wax gurmad ah ka geysan xaaladda abaaraha ee ka jirta gobolka ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay sheekh mursal shire maxamed waxaanayna oo ku bilaabanaynaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw iطcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqrabatin aw miskiinan daa matraba insaanku falaqtaxama alcaqaba meesha jiirtaa muu dhaafo maxaa ku ogeysiiyey waxay tahay jiirtu la dhaafaya ilaahay baa sheegay wuxuu yidhi faku raqabatin weeye addoon la xoreeyo aw itcaamun fii yowmin dii masqabatin ama waa quudin la quudiyo maalin gaaja jirto oo dhibaata jirto baahi jirto qof agoona ama qof miskiina oon waxba haysanin quudinta marka maalinta baahidu jirto la quudiyo dadka masaakiinta ah oo aan waxba haysanin ilaahay wuxuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala inay tahay meel lagu dhaafayo jiirtii iyo dalcaddii iyo wixii qofka hortaagnaa laguna gaarayo khayrkii iyo jannadii iyo ridihii ilaahay marka dadka maanta waxaan ugu baaqaynaa wax haysta wax fiican haysta wax yar haysta qof kasta inuu wax la baxo maanta dhibaatada iyo baahidu waxay maraysaa meel aada iyo aada u culus waxaan dadka muslimiinta oo dibadda iyo daakhilka jira u soo jeedinaynaa gaar ahaan kuwa gobolka mudug waxaan u soo jeedinaynaa in ay dadkooda walaalahooda oo baahan ay caawiyaan dibad iyo daakhilba qof kasta wuxuu heli karo oo wax ka bixiyo qofkii wax yar heli karaa wixiisa yar waxa ka bixiyo qofkii wax badan heli karaana wixiisa badan waxa ka bixiyo ilaahay ridihiisaa lagu gaarayaa maantana baahi waxaa jirta aada iyo aada u nabadoon gorod faarax xasan cadde ayaa isna ka warbaxshay xaaladda abaaraha heerka ay gaarsiisan tahay ee ka jirta gobolka
waa lacagtii ugu horreysay iyo lacagtii ugu dambeysay oo hadda na soo gaadhay sideeda annaga waxaana soo gaadhay lacag konton iyo afar kuna konton iyo afartaa kuna waa qayminay shan gobo shan degmaanu qaybinay oo gobolka mudug iyo agagaarkiisa ah degmadiina waxaan ku siinay afar siddeed kun iyo afar boqol iyo sagaashan dollar baan siinay lix degmaanu qaybinay lixdii degmaanu qaybinay lix degmo oo gobolka ah degmadiina waxaan siinay siddeed kun iyo afar boqol iyo sagaashan dollar waa wax biyo lagu dhaamiyey iyo wax raashin lagu dhaamiyey looga bixiyey waxna biyaa looga dhaamiyey oo meelahan lagu liiteen baa biyo loogu dhaamiyey oo sida waxa weeye meelahan la geli karin oo khatartahay xooluhu iyo dadku hadda ku baaba'ayaan meesha ugu daran oo hadda waxa weye ugu liidata oo dadkii iyo xoolihii isfuuleen oo ku baaba'ayaan waxa weeye waa meesha la yidhahda cadduun uu sheegayaa hay-adaha gobolka degan hal hay-ad oo ka mida inay ubixisa inaysan jirin waxa weeye dhowr iyo soddon hay-adood baa degan magacay doonaan ha sheegteen hal hay-ad oo dadkaa wax siisay ama raashin siisay ama daawo siisay ama biyo u dhaamisay ma jidho ayayaa yaqaana marka waxay u joogaan gobolka u joogaan malaha wax kale u joogaan mana garan karno waxay u joogaan mar haddii dhibaatadaas dadkii dhimanayaan oo xoolihii baaba'ayaan oo ay u joogaan gobolka dadkan caawina ay leeyihiin ayna yihiin ninaysan ilaayi hadda wax bixin malaha wax kale u joogaan waxaana ogaan doonaa waxay imaanayaan markii roobku do-o roobku dadkii iyo xooluhu ka soo doogtadaan ba iyagoo ordaya imaanayaan waxaan codsanayaa cid wax ka qaadata markaa inaysan jirin hadday maanta oo abaartu dhacaysa dadkii ay wax tari waayeen maalintaana waxooda uma baahnin aad iyo aad baa u mahadsantihiin nabadoon maxamuud faray oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa isna ka hadlay xaaladda abaaraha iyo in aysan jirin wax gurmad ah oo ka soo gaaray dowladda puntland iyo guddiga ay dowladdu u xisaartay
waxaanu xog waran aanu ka bixinaynaa maadaama aanu nahay guddigii abaaraha ee gobolka mudug dowladda dhexe puntland haay-adaha wax ilaa iyo waq sooskaanina wuxuu jiray ilaa saddex bilood ilaa iyo waktigaan haatan wax naga soo gaaray haba yaraatee ma jiraan waxaanu maqallay oo aanu haynaa kow iyo toban booyadood kow iyo toban fuusto oo naafata ahi inay naga soo gaadhay dhanka dowladda puntland oo baaso weyn ah waxaa naloo sheegaa baaseweyn inay yidhaahdaan biyaanu dhaaminaa biyahaas annaga guddi ahaan nama soo gaaraan meelo ay wax ku daadaadiyeen waanu maqallay oo iyagu iskooda ay u maamulaan waxay yidhahdaan waxaanu bixinaa boqol iyo konton booyadood booyadii dalka hadda xooluhu ay joogaan waxay ku tagtaa booyadda soddonqaadda ahi matal oo ugu yar booyadaha la dhaansho waxay ku tagtaa laba boqol iyo konton ama laba boqol iyo lixdan dollar iyaguna waxay baxshaan boqol dollar weeye shan iyo toban kun markay baxshaan waxay yidhaahdaan oo iyagu iskood ay u maamulaan ee guddi iyo consol iyo cid kale iyo cidhanta aysan la xidhiirin marka iyagu ay baxshaan shan iyo toban kun waxay yidhahdaan waxaan bixinaa boqol iyo konton booyadood nabadoon gaani xuseen siciid ayaa isna ka hadlay xaaladda abaaraha ee ka jirta gobolka isagoona ugu baaqay dadka degan gobolka mudug in ay isku tashadaan ugu dambayntii guddoomiyaha guddiga abaaraha
ma hayno guddiga la yidhaahdo guddiga abaaraha oo guud wax naga soo gaaray ma hayna anagu halkaana waxaa fadhiya culummadii odayaashii ganacsatadii reer magaalkii halkay fadhiyaan gobolka u dhaqdhaqaaqaya wax xiriirana ma lihin haddaan qaarkood la hadallana garowsho kama helinoo raggii la hadlay sidii nin guriga uga shaqeeyo oo kale ula hadleen annagu ma garanayna arrintaasi waxay tahay waxaan leenahay marka guddigaas mudug wakiil kama aha waxna looguma dhiibi karo mar haddayn wakiil u ahayn guddina u ahayn wax looguma dhiibi karo dowladda puntland waxaan leenahay hadday idinka suuroobi kadhow wixii aad ku dhawaaqdeen oo hadda nala liita hadda istiiloo dadkiina iyo dalkiina waa idin sugaya xaaladduna way adag tahay marakan waa soo kulaalaanaysaa waxaan kaloo dowladda u sheegaynaa guddiga la yidhaahdo guddiga abaaraha puntland oo dhaqaaluhu ku soo dhacaa waxaan leenahay ha lala xisaabtamo haddaad awood u leedihiin ha la xisaabtamto dowladdu annaguna gobol ahaan waanu la xisaabtamaynaa haddii alla idmo waanu la xisaabtamaynaa waayo waxa ay mas-uulka ka yihiin oo ummadda gaarsiiya la yidhi oo dadka samafalayaasha oo samaha wax bixinaya gaarsii gaarsiiya dadkaa la yidhi haddaan wax iyaga ka weyno ama xiriiri weyno waa la xisaabtamaynaa waxaanu leenahay baan ka rabnaa hadday shirkadda goolis maalmaha laba boqol iyo konton kun bay bixisaana la yidhi dowladda federaalkahina waxay keentaa la yidhi boqol iyo konton marka la isku daro waa afar boqol shan gobol u qaybi puntland siddeetan kun baanu leenahay inaan helaan rabnaa siddeetankaa kun waxaanan ka rabnaa xukuumadda puntland inay
ugu dambeyntii guddoomiyaha guddiga abaaraha cabdinaasir cabdulla jaamac ayaa ka hadlay goobtaasi waxa annagana soo gaaray waa wax dad sadaqaystay oo ama dadka jaaliyadaha dibadda ay wax la soo baxeen ama magaalada laga urushay wey lacagta aad maqlaysaan oo la qaybiyey wixii aanu qaybinay dadkii aanu siinayna wax uma qaban dad kalena uma yaalliin oo hadda uma hayn waxa hadda la ururinayaana waa faydkii labaad waad garan kartaan laba kun saddex kun afar kun konton iyo dhowr kun markaan ururinay oo ay xoogaa yar gaadhay oo inta ay tahay mudug loo qaybshay oo weliba mudug sala lagu daray oo tawfiiq ku jirto oo saaxa ku jirto intaasoo loo qaybshay boqolkii qoys saddex qoys waxaan qaybinay kama gaarin biyo iyo baad meeshii biyo la siiyeyna kama gaarin meeshii cuno la siiyeyna kama gaarin maadaama aan cashar ka qaadanay waxaan horey u ururinay waxa hadda aan ururinaynaa aynan wixii ka badan karin baaqan inaanu jeedino oo saxaafadda idiin bandhi bandhigno oo waxgaradka iyo odayaasha iyo culummadu idinla hadlaan aad warka idin soo gaarsiiyaan warka gudbiyaan waxaa keenay duunyadii waad dhimanaysaa xoolihii saddex meelood laba waa dhinto meeshii harena ciidana cunno kama cunaan cunno la siiyana ma jirto haddaan xoolahana cunno la siin dadkana cunno la siinna labaduba waa isla dhimanaya
shaafic cabdulqaadir ursame raadiyo daljir gaalkacyo
waa hagaag mas-uul hore iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada buuhoodee xarunta gobolka cayn ayaa si isku mid ah waxay uga hor yimaadeen eedeyntii cali khaliif galleer dhowaan uu jeediyey madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo axmed doolaal waa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka khaatamo warbaahinta ayuu kula hadlay magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn
maanta waxaynu halkan ku qabanaynaa war saxaafadeed aan ugu talagallay inaynu arrimo dhowr qodoba kaga hadalno marka ugu horeysa bismillahi raxmaan iraxiim marka ugu horeysa waxaan rabaa aan inaan fursadan qaaliga aan kaga faa'iidaysto hambalyana u diro madaxweynaha ummadda soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne waxaan ku leenahay hambalyo hambalyo hambalyo baanu ku leenahay anigoo ku hadlaya magaca dadka degan gobolada soolsanaag iyo cayn madaxweyne waxaana deeqda waxaa ummadda soomaaliyeed gobolada kale ku nool deeqa waxaana deeqa midnimadaana deeqda waxaana deeqda cadaaladda buuhoodle iyo ceerigaabay iyo laascaanood waxaa u dana oo deeqa waxaa bay iyo bokool deeqa marka aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa aad iyo aadna waa kugu soo ducaynaynaa qodobka labaad waxaan rabaa halkan isna inaan kaga hadlo hadal ka soo yidhi mas-uul cali mas-uul cali khaliif galayd oo uu yidhi madaxweyne farmaajo wuxuu madaxweyne u yahay xamar hadalkaa midaannu ku raacsannahay maaha miduu mas-uul nagaga yahay maaha raaligelinna waannu ka bixinaynaa haddaanu nahay dadka gobolladaa degan hadalladaas waa hadalladii looga bartay faysal cali waraabe iyo dadka soomaali diidka ah ee markii horeba soomaaliya wanaaggeeda ka nixi jiray hadalkaasi midaannu ku raacsannahay maaha waa midaannu aad iyo aad uga soo horjeedno cambaaraynanana marka madaxweyne raalli baad kaa ka noqonaysaa qodobka saddexaad ee aan rabo halkan inaan kaga hadlo waxaa weeyaan cali khaliif wuxuu yidhi sidaanya dhaxal buu uga tegayaa dadka gobolladan degan waa run dhaxal buu uga tegayaa dhaxalka uga tegay waa dhac dil boob iyo agoommo fara badan oo ku nool deegaanadan weeyaan dhaxalka uga tegayaa waa dhaxalka dhabtee uu sidaanya uga tegayaa dadkan waa kaa waa midaan lagu ilaawi doonin isaga iyo wixii la geystayba waa mid lagu daba socon doono in alle inta ay gaadhi doonto markaa dhaxalka wasiiraanya ka tegey ee magaciisa ku qoran iyo maamulkiisaba waa ka soomaali kala fogeeyey ee kala qoqobay ee agoomaha badan maanta ku abuuray gobollada sool sanaag iyo cayn qodobkaasina waa qodobka dhaxalka wasiiraanya ka tegaya magaciisa ku qoranta waana ku waday soddonkii sane ee lasoo dhaafay ugu dambayntii waxaan rabaa halkan inaan iyana aan mas-uuliyiinta usoo jeediyo mas-uuliyiinta gobollada sool sanaag iyo cayn ay ugu horeeyaan garaadada cuqaasha siyaasiyiinta inay si degdega uga hadlaan si degdega uga hadlaan siyaasadda guracan ee marinharo marinhabowga ah ee uu cali khaliif kula shiraakoobay maamulka somalilan waa in si degdega qof kasta oo midnimada soomaaliya iyo magaca gobollada sool sanaag iyo caynba qadarinayaa waa inuu aanu qarsan wax la qariyo maanta way ka weyn tahay waxa cali khaliif wado waa in si deg dega looga hadlaaba oo weliba garaadada ugu horreeyaan dadka ka wasiirkii hore ee khaatumo axmed doolaal ayuu kaasi ahaa dhanka kale qaar ka mid a dadweynaha magaalada buuqooda ee xarunta gobolka cayn ayaa iyaguna aragtiyahooda waxa ay ka bixiyeen hadalkii madaxweynaha khaatumo cali khaliif galleer ee uu ku eedeynayey madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyagoona dadweynuhuna ay qabeen iyagoona dadweynuhu ay sheegeen in eedeymahaasi cali khaliif galleer aysan dadku la qabin gaar ahaan dadka ku nool gobollada sool sanaag iyo cayn
waxaan salaamayaa bulshooyinka soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan halkan kaga hadlaynaa hadalkii uu cali khaliif yidhi ee ahaa madaxweynaha laga doortay madaxweynaha soomaaliya mudane farmaajo inuu yahay madaxweyne xamar waxaanu leenahay madaxweyne xamar maaha madaxweyne soomaaliyeed waxaanu ka raaligeynaa hadalkaa uu cali yidhi cali khaliif yidhi waxaanu ka raaligeynaa dhammaan soomaali soomaaliya oo dhan baarlamaanka iyo madaxweynaha qaranka soomaaliyeed iyo dhammaan shacabweynaha soomaaliyeedba waxaanu leenahay hadalkaa lama qabno cali waa ku cali keligii buu ku yahay waanu ka raaligeynaa soomaali waxaanu leenahay hadalkaas waa hadal uu odaygu iska yidhi cidna kuma raacsana cidna kuma matalo cidu matalaana ma jirto waxaanu leenahay mudane farmaajo aad baan kaa raaligeynaa hadalkaa iyo dhammaan soomaaliya o dhan iyo dhammaan xildhibaanada soomaaliyeed annaganuna madax goose haddaan nahay ummadda ku naqan soor sanaag iyo cayn cali khaliif waxaan u sheegayaa waa nin daad qaaday nin daad qaaday xumbo cuskay nina matalo maaha nin ummadda soomaaliyeed matalana maaha aad iyo aad baan uga raaligelinaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogta kuwa xamar jooga kuwa hargeysa jooga qayb laftigood uu ku gafay waayo waa ummad soomaaliyeed weeye meel kasta wixii af soomaaliya ku hadla meel kastay jooga uu ku gafay hadal gafa weeye hadal aan taageersannahayna maaha halkan waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waa madaxweyne soomaaliyeed ilaa ka gees ka gees wixii afka soomaaliya ku hadlo madaxweyne u yahay aad iyo aad baan uga raaligelinaa haddaan nahay bulshada ku noqon gobollada sool sanaag iyo cayn annagu soomaali baan nahay ka daranta waxaa gaf labaad annaga nagu saa wuxuu yidhi siinaanyo dalkiisa dhexal buu uga tegey annaga dhexal naguma tegin agoon buu nooga tegey waayo iminkana magaalada garowe wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska puntland oo kaashanaysa hay-adda care international ayaa mashruuc dhireen ah waxay ka bilowday magaalada garowe ee caasimada puntland mashruucan ayaa hadda wejigiisa hore waxaa laga daafuray magaalada garowe iyadoo uu noqon doono mid ku baahi doona gobolada kale ee puntland cabdixakiin xuseen xasan ayaa furitaanka mashruucan ka qayb galay waxaana warbixintan uu ku eegayaa mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay iyo qorshaha hay-adda keer iyo wasaaradda deegaanka puntland ay ka leeyihiin
mashruucan ayaa waxaa ka wada shaqayn doona hay-adda keer iyo wasaaradda deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta puntland waxaana dhir gaaraysa laba kun oo geed lagu beerayaa magaalada caasimadda ee puntland geedkii u horreeyey ayaa wasiirka wasaaradda deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta dowladda puntland waxa uu ka dhagax dhigay waddada weyn ee aada dhinaca madaxtooyada puntland fatuun cismaan oo ka socotay hay-adda keer ayaa sheegtay inay mashruucan ay muddo ka shaqaynayeen si uu u hirgeli lahaa wasaaradda deegaanka saxaafadda shaqaalaha wasaaradda iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha ee furitaankii dhireynta mashruuca dhireynta barnaamijkan wuxuu qayb ka ahaa barnaamijkii deegaanka waa noloshaada ay wasaaradda deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska ay daadihinaysay kaasoo ay kala shaqaynayeen hay-ado badan ay ka mid tahay hay-adda care international barnaamijka waxaa maalgeliyey euda wuxuuna ahaa dhireyn loo sameynayay shan wado oo wadooyinka garowe ay ka mid tahay wadada madaxtooyada iyo shan iyo labaatan institutionood ama xarumaha dowladda hadday ahaan lahayd wasaaradaha xarumaha caafimaadka iskuullada ujeedaduna waxay ahayd in dib loo sameeyo dhireyn kaasoo la rabo maadaama xaalafintii dhirta iyo deegaanka dhammaan ay saamaysay deegaanadeenna ujeedadu waxay ahayd in dib loo dhiso dhirayntii si deegaanku uu dib ugu soo noqdo kuma dheeraanayo barnaamijka waxaan rabnaa si officiala inuu wasiirku noogu furo barnaamijkuna halkaa ay uga sii socdo ugu dambeyntiina wasiirka deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska dowladda puntland cali cabdulaahi warsame ayaa sheegay in loo baahan yahay inay dadweynuhu ka qayb qaataan sidii loo dhirayn lahaa magaalada caasimadda ee garowe maantay dabcan sidii loo sheegayba waxaanu halkan isugu nimid inaanu daahfurno mashruuc ku aadan dhiraynta magaalada garowe sida hore loo sheegayba ilaa shan jid oo ka mid a jidadka magaalada ayaanu insha allahu dhirayn doonaa dhir ku beeri doonaa sidoo kale shan iyo labaatan ka mid ah xarumaha dawladda iyo xarumaha kale iyagana danta guud ay ka socoto iyagana insha allahu dhirayn baanu ku samayn doonaa mashruuca kan waa mashruuc muhiima weeye wuxuuna qayb ka yahay mashaariicda ku aadan sidii dib loogu dhirayn lahaa ama loo cagaarin lahaa deegaanada puntland gaar ahaan magaalooyinka waaweyn magaalo madaxda ahmiyad gaar ayaanu siinay ilaa laba kun oo geed ayuu ka koobnaan doonaa insha allahu tacaala dhirayntu ay ka koobnaan doontaa waxaan rajaynayaa si ugu dhaqso badan inuu kusoo gebagaboobo mashruucu waxaan rabaa munaasabadan inaan uga faa'iidaysto marka ugu horreysa inaan umahad celiyo intii nagala qayb gashay hawshan ugu horreyso hay-adda care international xafiiskeeda puntland mas-uuliyiinta hadda halkan jooga matalaya iyo kuwa maqan intaba mahad gaara ayaan u celinayaa sidoo kale mashruuca dhaqaale ahaan waxaa ka qayb qaatay oo bixiyey dhaqaalihiisa midowda yurub iyagana ammaan baan u jeedinaynaa iyo mahad celin ballaaran runtiina wasaaradda deegaanka mashaarada ay waddo waxaa lafdhabar u ah deeqaha ka yimaada midowda yurub aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa dhambaalka labaad oo aan rabo inaan ujeediyo dadka waxa weeyaan waxaynu u baahan nahay inaynu dib u eegno deegaanka dhibaatooyinka ka jira ama ha noqoto baadiyaha dhulka baadiyaha ama ha noqoto magaalooyinka magaalooyinkeenna marka dusha sare diyaaradaha aynu dad badan way arkeen waa wada dhul qalalan weeye waan waxba haba yaraatee geedaha aysan ka buuqan waxaan u baahannahay arrintaa inaynu bedelno magaalo kasta oo ka mid a magaalooyinkeenna inaynu ku beerno geedo oo aynu cagaarino baa loo baahan yahay waxaan soo jeedinayaa qoys kasta iyo qoys kasta hal qoys hal geed barnaamijka inaynu samayno qoys kasta oo ku nool garowe waxaan ka doonaynaa inay beeraan hal geed ugu yaraan inay beeraan geedihii wasaaradda ayaa haysa iyagoo lacag la-aana way soo raadsan karaan way qaadan karaan waxaa la rabaa inaynu isugu tagno macquul ma aha in aynu xataa dhiraynta guryaheenna iyo jidadkeenna iyo magaalooyinkeenna aynu u barino caalamku aynu idhaahno hana la siiya dhaqaale aan ku dhirayno geedii waynu haysanaa biyihii waynu haysanaa hawadii wanaagsanayd iyo qoraxdii iyataba waynu haysanaa maxaa inoo diidaya marka inaynu dhulkeenna aynu wax ka qabanno faxkiin xuseen xasan raadiyo dalajir garawe
gudoomiyaha degmada burtinle ee gobolka nugaal maxamed maxamuud tuurdibi ayaa maanta waraysi uu siiyey radio daljir waxa uu kaga hadlay kulamo u socday qaar ka mid a guddoomiyaasha degmooyinka puntland iyo hay-adaha caalamiga kuwa oo ka wada hadlayay xaaladda abaare ee ka jira puntland iyo sidii ay hay-aduhu ay dadku ay wax uga qaban laha- ay wax ugu qaban lahaayeen gudoomiyaha waxaa u warmay wariyeena xasan haykal oo ku sugan xarunta daljir ee boosaaso isagoo marka hore ka warbixinaya howlihii uu u tegay magaalada garowe iyo waxyaabihii uu kala kulmay safarada garowe waxay ahaayeen inaanu maadaama abaar ay ka jirto deegaanka inaan u raadino xuquuqda gobolka iyo dowladda dhexe ay ku leedahay degmada puntland waa xaruntii caasimada puntland runtii codsiyadii aanu dhiibanay way kasoo jawaabeen waxaanu samaynay bishii january soddonkeedii ilaa iyo soddon iyo sideedeedii ilaa iyo sideedii bisha february inaanu biyo dhaamin ka samaynay deegaanada dhammaan tuulooyinka hoos yimaada degmada buurtille waxaa arrintaasi gacan naga siiyey hay-adda biyaha puntland baasaweyn iyo hay-adda unicef oo bixinaysa fanka innagu ka deegaan ahaana waxaanu biyo dhaamiskaas ugaasiinay deegaanadii loogu talagalay sagaashan boyadood bay ahaayeen si hufan bayna u dhammaadeen haddana faceka labaad hay-adda i r c ayaa hadda nala joogta waxaan rabnaa inaanu biyo ka dhaamino tuulooyinka qaybo kamid a kuwii aan awal la gaarsiin ee degmada buursinle runtii shaqooyinkaasaanu aaday iyagiina safarkaasi wuxuu noqday mid lagu guulaystay oo codsiyadii iyo baayihii aanu u geynay dawladda iyo hay-adaha intaba way kasoo jawaabeen insha allah waxaanu ilaahay subxaanahu watacaala ka baryeynaa isagaa baahi tiri kala deegaanka iyo dadka intaba in ilaahay uu raxmad uuna siiyo dadka iyo deegaankaba ay ku diirsadaan
waayahay markaasi marka arrimahaasuu quseeyey waayahay guddoomiye saan la soconno maalnimadii shalay een, guddiga een, gurmadka abaaraha ee heer qaran ee magaalada garowe ayay yimaadeen lacag dhan een, cadadkeeda boqol iyo konton kun oo dollar ayay ku wareejiyeen dowladda puntland marka ka qoondo ahaan een, degmada burtile ee gobolka nugaal ka maamul ahaan maxaa idin kusoo aaday idinka xaggaas
run ahaantii weli waxaa qorshahaasi waxaad moodaa inaan weli la qoondayn marka insha allah waan sugi doonaa qoondada aan ku leenaa hadda welina ma soo gaarin
waa gartay marka kulamadii een, aada la qaadateen madaxdii puntland iyo hay-adihii maxaa eh, idinkaga soo baxay maxaa jawaab ah oo aad ka hesheen baahiyihii kala duwanaa oo gudbiseen iyo waxaad kala hadasheen maxay idiin sheegeen idiin ballan qaadeen
runtii waxaanu ka helnay sidaan horeba kuugu sheegay hay-adda unicef iyo hay-adda i r c labaduba biyo biyo sagaashan boot ah waxaanu ka helnay hay-adda unicef iyo baasaweyn boqol iyo konton bootkan hadda waxaana soo gaarsiiyey hay-adda i r c saacaddan aan kula hadlayo waxaan ku jiraa safaro shaqo oo tuulooyinka buurtule tuulo kamid a ayaan ku suganaa firdayada waxaanu u kuurgelaynay dadka sida uu yahay iyo baahiyaha ka jira si aanu u gaarsiino biyaha u yimid insha allah waxaanu jecelnaha sida ugu hufan inaanu ku gaarsiino qof walba saamiga uu ku leeyahay biyahaasi aad baan ugu mahad celinayaa dowladda puntland iyo laba labada hay-adood iyo hay-adda baasaweyn ay u qaabilsan biyaha puntland codsiyadii aanu u gudbinay inay kasoo jawaabeen weli runtii lama oran karo boqolkiiba shan bay gaari karaan biyaan hadda la qaybiyey maadaama degmadu ay degmo baaxad weyn ay tahay ay hoos yimaadaan ilaa iyo afartan iyo laba tuulo populationkeedana lagu qiyaaso sagaashan ilaa iyo boqol kun oo macnaha dad ah waxaa arrintaasi marka noqonaysaa dabcan waxay dawladdu hagar la-aan inaysan jirin oo wixii hagar aysan jirin shayne aanu saamigaa puntland ku lahayn ka helnay haddana waxaanu sii codsanaynaa wax kasta oo yimaada inaanu ka helno saamigaanu ku leenahay haddaanu nahay degmada buurtinle waayahay maxaa iska bedelay xaaladii nololeed ee dadkii abaarta ay saameysay ee kusoo hayaamay ee deegaanada hoos yimaada degmada burtile ee gobolka nugaal oo aad adiga mas-uulka ka tahay
runtii xaaladda nololeed waa la dareemi karaa puntland ama guud ahaan soomaaliya abaarta waa saameysay haddii aan ka warbixiyo degmada buurtile iyo tuulooyinka hoos yimaada runtii way jiraan xoolihii inay dadkii dhaafeen dad iyo badan oo soo xarooday in ay kusoo xaroodeen tuulooyinka iyo magaalada laftigeeda daafaheeda oo dad aada u tiro badan runtii ay baxahoodii iyo aqal soomaaligii ay xoolaha markay miyiga joogeen ay isticmaali jireen ay ku hoyan jireen inay lasoo xaroodeen ay dhooban yihiin agaa aagga magaalada iyo dhammaan tuulooyinka oo hadda ka mid tahay saakito aan soo booqanay firatoyada tuulada firatoyada ilaa iyo lixdan qoys oo hal goob wada degan oo ahaa dadkii xoolihii ka dhamaadeen marka meel walba taasi way iska jidhaayo waxa dee caama oo la wada ogsoon yahay weye dadkaasina waxay u baahan yihiin biyo maaha noloshu ka horeeya dadku biyo iyo baadba waa loo baahan yahay dadkaasi baad ma haystaan waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto raadio darjir umariyo cid kasta ay qusayso ay ugu horeeyaan dad shacabka reer puntland shacabka deegaanka degmada buurtile hay-adaha caalamiga iyo dawladda intaba iyo qof kasta oo islaam oo muxsina in ay macnaha ka qayb qaataan dad iyo dadkaas sidii loo gaarsiin lahaa biyo iyo baad maadaama xoolihii baxeen in aanu bal ku dadaalno sidii dadka aysan u la-an loona soo gaarsiiyo biyo iyo baad wixii calaf ku yeesha si ay macnaha u isticmaalaan gudoomiyaha degmada burtinle ee gobolka nugaal maxamed maxamuud tuur dibi ayuu kaasi ahaa barnaamijka caawi darjirna qodobkaas ayaa ugu dambeeyey xarunta darjir ee boosaaso ayuu idinkaga imaanaya barnaamijka anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaa idinla socodsiinaya barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo